بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الأسئلة
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu isku dayi doonaa inta rabbi subxaanahu inooga fududeeyo inaynu ka jawaabno su-aalo waxoogay ama dhowra oo ay soo qoreen walaalaha hablaha ee ka qeyb galay dowradan lagu qabtay markasu maryam bintu cimraan ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo sida uu jecel yahay raallida uu ka yahay waajibku wuxuu yahay qabla kulli shay qofka muslimka ahi diintiisa wixii ka mid a ee ka ishkaal gala amaba se cilmigeeda aanu haynin inuu weydiiyo cidda uu isleeyahay jawaab saxa ayay kaa siin kartaa ilaahay baana subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim dadka u qeybiyey kuwo waajibkoodu uu yahay as-su-aal iyo kuwo waajibkoodu uu yahay alijaaba kuwo ilaahay uu ku waajibiyey inay cid wax weydiiyaan iyo kuwo rabbi subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey in wixii la weydiiya ay garanayaan ay ka jawaabaan faqad qaala rabbuna subxaana wa tacaala fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ahlulcilmiga weydiiya wixii aydan garanahayn annagu kolley waxaa nahay dalabatu cilmin annaga laftiyadu wixiina la weydiiyo waxaanu sii weydiinaynaa ahlulcilmiga waxaanu noqonaynaa kutubtooda iyo mualafaadka ay ka qoreen masaa-isha iyo su-aalaha noo imanaya waxaa waajiba qofka su-aal diin iyo cid weydiinaya inuu marka koowaad niyadiisa uu saxo oo qasdigiisa iyo ujeedadiisa uu ka dhigo alistifaada waalistirshaad inuu doonayo waddo saxa in la tuso inuu doonaayo inuu faa'iideysto cilmi u kordho xaq iyo sawaab uu u kordho camal fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaadaano u kordho su-aashu marka ay sidaa tahay ama ay ku dhisan tahay niyada noocaasa iyada lafteeda ayaa ka mid ah hanuunka ilaahayna subxaana wa tacaala waxa uu ballan qaaday qaaday cidda hanuunta inuu ilaahay hanuun u siyaadinayo waladiina اhtadow zaadahum hudaa haddaad weydiiso cid su-aal ujeedadaad ka leedahay tahay inuu cilmi kuu kordho inuu camal kuu kordho inaad waxa saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa waafaqsan aada garato ujeedadaadu ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala niyadaa si wanaagsan isagoo kugu abaal marinaya waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu kuu siyaadinayaa hanuun su-aashaada cilmi buu kaaga bixinayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigayaa sabiilaka ila alxaq waddadii xaqa aada u maraysay waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu ka dhigayaa furqaan mid xaqa iyo baadilka kuu kala saafto oo kuu kala saarto su-aalaha ay walaaluhu soo qoreen waxa ay ku saabsan yihiin badankoodu dacwadda aada iyo aada baanay muhim u tahay in dacwadda lafteeda su-aalo layska weydiiyo waayo addacwa ila allahi subxaana wa tacaala waa cibaada min ajali alcibaadaat wa qurbatun min acdami alqurubaat waa cibaado ka mid a cibaadooyinka u waaweyn waa shay ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado oo ka mida waxyaabaha sharafta iyo qiimaha leh rabbi subxaana wa tacaala lagu caabudo sida salaadeenna iyo soomkeenna iyo ducadeenna iyo acmaasheenna kaleba aanay ikhlaas la-aan u ansax ahayn haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan lagaga dayana aanay sax u noqon ahayn waa inaynu ogaano addacwa ilallahna sidaas oo kale inay tahay dacwadu waa inay noqoto ila allah mid ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii dadka loogu yeedhayo oo qasdiga iyo ujeeddada qofka dacwada ku qumaya uu leeyahay waa inay noqoto tacbiid nnaasi lilaahi rabbi alcaalamiin inuu doonayo dadka inuu ilaahay u addoomeeyo addoommo dhaba ilaahay subxaana wa tacaala inay u noqdaan waxaa kaloo dacwada ay u baahan tahay umihima had iyo jaraale dadka badankoodu taa waa dareensan yihin laakiin waxaa kaloo dacwadu ay u baahan tahay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo oo manhajka iyo waddada dacwadu ay ku soconaysaa waa tawqiifi macnaa nusuustu inta ay tilmaantay dhinacna loo dhaafi maayo waa la dul istaagaya ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed markuu sifeynayay fi lqur'aani alkariim waxa uu yidhi wadaaciyan ila allahi biidnih nebi maxamed wuxuu ahaa daaci laakiin ila allah xagga ilaahay buu dadka ugu yeedhiyey dacwadiisu waxay ku dhisnayd ikhlaas ilaahay daraaddii in isaga la ammaano ama la weyneeyo ama isagu dheef adduunye uu ku helo ujeeddooyinka noocaas iyo dacwada kamuu lahayn ujeeddadiisu waxay ahayd inay dadku ilaahay subxaana wa tacaala addoommo dhaba u noqdaan si iyaguna lafahooda naar ay uga badbaadaan biidnihi buuhi ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay sida u ogolaaday uu u fasaxay ayaa dacwada u waday nebi maxamed ee si isaga ay la noqotay ama ra'yigiisa ama caqligiisa uu ka keenay oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu u fasixin dacwada uma wadin idan aayaddu waxa ay noo faa'iideyneysaa cid kala daayoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dacwada u waday inay u baahnayd ikhlaas ilaahay daraaddii inay u baahnayd in ilaahay ogolaansho uu uga haysto waxa dadka uugu yeedhayo iyo qaabka dadka uugu yeedhayo iyo arrimaha siduu u kala horraysiinayo ilaahay mar kale waa ka yidhi isagoo ka warramaya inay dacwadu noqoto ila allah qul hadihi sabiilii adcuu ila allah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina siiyey qaacido guud oo la odhan karo waa asal ka mida usuusha ama waxyaabaha islaamku uu ku taagan yahay qaacidadaasi waa xadiidu caaisha radia allahu canha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun qofka sameeya camal aan daliil looga haynin diintii ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu usoo dhiibu kusoo dejiyey waa mid aan laga aqbalahayna lagu radinayo camalan waa nakiro uu shardi ka horeeyo waxay faa'iideynaysaa cumuum camalkaasi ama salaad ha noqdo ama soom ha noqdo ama duco ha noqdo ama zake ha noqdo ama xaj ha noqdo ama dacwad ha noqdo ama cilmi ha noqdo haddii aanu waafaqsanayn kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu marduud yahay oo qofka lagu celinayo oo aan laga aqbalahayn ayaa xadiidkaasi u inoo faa'iideynaya marka had iyo jeeraale waxaa innaga inugu badan dadka ducaadda ah in had iyo jeeraale ikhlaaska un la ysku baraarujiyo o la yidhaahdo ilaahay daraaddii dadka aynu ugu yeedhno taasi waa sax laakiin waxa maqan dhinac kale oo muhima oo la-aantii dacwadu aanay sax noqon ahayn waa in dacwada lafteeda la saaro miisaanka ah man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun marka dacawaadka o dhan miisaankaas ayaa la saaraya waxaa lagu miisaamaya dacwadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dacwad kasta oo khilaaftaa waa marduuda innagana waajib waxaynugu ah inaynu radino oo khaladke khaladnimadeeda dadka aynu u caddayno oo aynu ka digno ilaahayna subxaana wa tacaala aqbali maayo dacwad walibana inta ay ku khilaaftay dacwadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marduud bay ku tahay oo bimacnaa la aqbali maayo inaa la aqbalinayaa waajiba marka ducaadda iyo dacwadooduba waa kuwo lagu miisaamayo xadiidka cumar inama alacmaalu binniyaat xagga ikhlaaska marka la eego xagga camalka daahirka muuqda marka la eegana waxaa lagu miisaamaya xadiidka caaisha ee rasuulku uhi man camila camalan laysa calayhina laysa caleyhi amruna fa huwa raddun marka ha la yaabin iyadoo dacawaad la isweydiinaya haddaad aragto dacwadani ma saxba mise sax ma aha oo salaadii baa la isweydiinayaa oo soomkii baa la isweydiinayaa oo jihaadkii baa la isweydiinayaa oo caqaa'idkii baa la isweydiinayaa ma saxba mise sax ma aha marka dacawaadka iyadoo la isweydiinayo dacwadaasi dacwadii nebi maxamed ma waafaqsan tahay mise way khilaafsan tahay laa shaka qof kasta oo muslimi in diintii ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu kusoo dejiyey wuxuu ku waafaqsan yahay laakiin waxaa laga waramayaa dacwadii nebi maxamed waxay lahayd usuul bay lahayd iyo manhaj ay ku socotay oo qofka khilaafa walow waxyaabo badan ba islaamkaa ku waafaqee la odhanayo dacwadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayuu khilaafay su-aalahaas faraha badan ee dacawaadka ku saabsan intaa hadalkee kooban waxaan uga dhigayey gogoldhig baan uga dhigayay su-aalaha badankoodu waxay ku wajahan yihiin addacwa asalafiya su-aasha koowaad waxay tahay salafku waayo man hum salaf wamaa hiya asalafiya aada bay muhim u tahay shayga intaan laga hadal oo qofku aanu ammaanin inta aanu dhaleecayn inta aanu ka qaadan mowqif salbiya oo aan wanaagsanayn ama mowqif iijaabi oo wanaagsan inuu horta shayga si fiican u sawirto oo u fahmaa waa waajib weyi ahlulcilmiguna waxay yidhahdaan alxukmu cala shay farcun can tasawuri shayga xukumka la saaraya wuxuu farac ka yahay in shayga marka hore si fiican loo fahmo marka salaf la fahmo ayaa salafiyana la fahmi karaa asalaf waxaa looga jeedaa sadru hadihi alumma min alquruuni almufadala alati ahnaa calayha rabbuna fi kitaabihi wakadalika nabiyuhu calayhi الsalaatu wasalaam fi sunatih min aلصaxaabati wاtaabiciina wa atbaacihim miman sara calى nahji الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam wاstaqaama calى الطariiq wالsabiil waxaa looga jeedaa ummaddan qeybteedii hore ee khayrka badnayd baa salaf la yidhaahdaa ummaddan qeybteedii hore oo ah qarniyadii la fadilay ee qurunta kale laga fadilay oo ah saxaabada oo ah kuwii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyagoo muslimiina la kulmay iyo taabiciinta oo ah kuwii iyagoo muslimiina saxaabada la kulmay iyo atbaacu taabiciin oo iyaguna soo gaadhay kuwii saxaabada soo gaadhay oo ardaydii saxaabada ardaydoodii ah kuwaasoo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku ammaanay oo uu tilmaamay inuu raalli ka noqday uu yihi rabbi waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaahay inuu muhaajiriin iyo ansaar oo labadii qeybood saxaabadu ay ka koobnaayeen inuu ka raali noqday buu ilaahay subxaana wa tacaala sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay cidda iyaga raacday ee wanaaggii ay ku sugnaayeen kaga dayatayna inuu raalli ilaahay uu ka noqday waxay raalli ku noqdaanna ilaahay inuu ku abaalmarin doono ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay fi laayati alkariima rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kii ammaanay ummaddan qeybteedii hore uhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ummaddan waxaa u khayr badan qarnigayga dadka waxaa u khayr badan qarnigayga buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga khayrka waxaa kusoo xiga qarniga kusoo xiga waxaa kusoo xiga qarniga kusoo xiga sidaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ammaanay waxaa ilaahay uu kaga raali noqday iyo khayrkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sifeeyey ummaddan qeybteedii hore ma aha waxa weeyaan barwaaqo adduunyo iyo waxyaabaha la halmaala ee waa khayriyat ddiin wa caqiida wa manhaj waa khayr ay lahaayeen xagga diinta iyo caqiidada iyo manhajka oo diintii saafiga ahayd ee saxda ahayd ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu kusoo dejiyey waxbana aan lagu ziyaadin waxbana aan laga dhimin bay sideeda u haysteen diin ka madran bidac iyo muxdathaat diin ka madran takyiir iyo tabdiil iyo ziyaada iyo nuqsaan wax laga bedelo in wax lagu ziyaadiyo in wax laga dhimo ilaahayna subxaana wa tacaala dadka kale waxa uu ku waajibiyey waddadaa ay mareen inay dadka kale ay maraan waxay micyaar miisaan iyo qiyaas wax laga qiyaas qaato ayay u yihiin saxaabadu ridwaan ullahi calayhim dadka kale oo qof kastoo sheegta inuu nebi maxamed ku dayanayo inuu ilaahay adeecayo waxa miisaan u ah manhajkii saxaabada xagga fahamka diinta iyo xagga dabiqitaankeedaba haddii fahamkiisa iyo tadbiiqiisu kii saxaabada u waafaqo warkiisaasi waa runa waa la aqbali doonaa haddii kalena warkiisaasi sax maaha ee waa kullun yaddaci waslan bileyla waleyla laa tuqiruhum bidaka aw laa waleyla laa tuqiru lahum bidaka mid waliba wuxuu sheeganayaa macnaa sida saxdaa inuu ku taagan yahay laakiin saxaabadii baan u qirin baa macnaheedu noqonayaa marka manhajkiisa manhajkoodii la garab dhigo walihaadaba ilaahay dadka uu ku waajibiyey inay saxaabada wadadoodii maraan fii fahmi اdiini wa taطbiiqi diinta fahamkeeda iyo dabiqisteeda fain aamanuu bimithli maa aamantum bihi faqad ihtadow saxaabada ilaahay miisaan uu ka dhigay oo ula hadlaya haddii ay rumeeyaan macnaa waxaad rumaysaan oo kale markaasay hanuuneen macnuhu waa maxay haddii kalena may hanuunin weyi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofka rasuulka khilaafa oo waddadii muuminiinta muuminiinta halkan lagu sheegayaa asha ku jirtaa waa cahdiya waa saxaabadii wadadoodii midaan ahayn mara ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu le waxaan uga weli dhigi doonaa wuxuu ka weli dhigtay jahanamana waanu gelin doonaa walciyaadu billah ilaahay mar kale waa ka yidhi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca saadiqiin ilaahay ka baqda oo kuwa saadiqiintaa macooda ahaada man hum usaadiquun hum saxaaba oo taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen waa abubakar iyo cumar qaarkood waxay dhahen waa saxaabatu rasuuli illah rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam in waddadooda la maro ayuu aada inoogu dhiirigeliyey maruu ka waramay in dabadi khilaaf badan la arki doono waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira ka dabaday noolaada khilaaf badan buu arki doonaa buuhi rasuulku muxuu dawadii ka dhigay rasuulku khilaafkaa lagaga baxaayey ee sida saxdaa lagu gaadhayey fa calaykum bisunnatii halkaa kuma joojin nebi maxamed sunnadayda qabsadoo qura ma odhan waayo nin waliba intuu wuxuu doono aamino oo uu sameeyo uu ku hadlo dadka ugu yeedho odhan doonaa sunnadii nebi maxamed baan haysta laakiin miisaankii baa la daba dhigay wa sunnati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiin khulafada sunnadoodiina iyadana qabsada buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam caduu calayha binnawaadid manhajka oo noocaas oo ah manhaju salaf manhaju nabiyi wasaxaaba si adag u qabsada buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la hadlaaya wuxuu yihi kama fi xadiidi mucaad aladii rawaahu طabarani inaha satakunu fitna fitna ayaa dhici doonta waxaa saxaabadu ay yidhaahdeen kayfa lanaa aw kayfa nasnacu ya rasuula allah maxaanu yeellaa ama maxaanu samaynaa rasuulka ilaahayow faqaala calayhi asalaatu wasalaam calaykum bilamri alawal arrinkii hore ku dhega macnaa arrinkii ummaddan qeybteeda hore ay haysatay macnaa ittabicuu manhaja salaf weeyaan macnaheedu markaa salafka horta waa kuwa in la raaco diinta fahamkeeda iyo qaabka loogu dhaqmaayo lagaga daydaana waa waajib qof kasta oo muslima saaran salafiya marka la leeyahay asalafiya waxaa looga jeedaa alطariiq wasabiil aladi yasiiru calayha atbaacu salaf waa waddada ay maraan dadka selafka aynu sheegnay dadka ku daydaa waddada ay maraan weyi asalafiyu haddii qofka la yidhaahna waxaa looga jeedaa siduu yihi imaamu dahabi waa man kana calaa madhabi salaf waa qofka waddadii salafku ay mareen rasuulka iyo saxaabada iyo dadka khayrka badnaa qof kastoo waddadooda mara rag ha noqdo dumar ha noqdo ha yaraado ha weynaado ha noqdo waxa weeyaan mid ay culimada is-yaqaaniin mid aana is-aqoon ha noqdo mid reer miya mid reer magaala shaqadiisu noocay doonaysa ha noqoto meeshuu doonaya ha joogo carab ha noqdo cajam ha noqdo qofka wadada rasuulka iyo saxaabada ridwaan ullahi calayhim mare ayaa la yidhaahdaa salafi la yidhaahdaa marka su-aashaasa salafku waa maxay salafiyaduse maxay tahay waxaan filayaa jawaabteedu inay intaa ay ku kooban tahay su-aal kale waxaa su-aashan kale ay leedahay waxaanu aragna dhalinyarada qaarkood fara badan oo buugaagta ku qorta asalafiya ama asalafi waktigii horena arrintaasi may jirin oo bimacnaa sidaa lama yeeli jirin arrinkaa maxaa keenay wax baahiya oo keenaysa in lagu qoraana ma jirta waynu fahanay baan filayaa asalafi ama asalafiya macnaheedu wuxuu yahay waa itibaacu salaf waa ummaddan qeybteedore in la raaco oo lagu daydo in markaa salafka loo nisbo sheegto lagu abtirsado oo qofku idha anigu salafkii baan raacaya abubakar baan raacaya waan ku dayanayaa cumar baan raacaya cuthmaan tobankii jannada loogu bushaareeyey ahlu badrin ahlu uxud ahlu lbeycati alcaqaba waa arrin wanaagsan oo qofku uu ku ammaanan yahay haddii ay ka dhab tahay camal ahaana uga dhab sheego culimada qaarna arrintaasi inay tahay arrin saxa oo ay tahay qofka in laga aqbalo oo aan lagu ceebayn laguna canaanan ayay tilmaameen sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhi walaa cayba calaa man adhara madhab asalaf waintasaba ilayhi wactaza ilayh ceeb ma laha qofka muujiye madhab salaf ama hadal ha ku muujiyo ama qoraal ha ku muujiyo ama cilmi uu dhigo ama muxaadaraat ama dacwad ha ku muujiyo ama ha ku muujiyo madaahibta baatilka ee madhabu salaf khilaafsan inuu radiyo ceeb male waintasaba ilayh una nisbo sheegta odha anigu salafi baan wadadii salafkaan maraya ceeb male bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq arrintaa in laga aqbalo ayaa waajiba si laysku waafaqsan yihi limaada lianna madhab asalafi laa yakunu ilaa xaqan waa dee xaq buu u nisbo sheegta oo madhab salaf xaq mooyaane baadil maba noqdoba wadadii ay saxaabadu mareene jannada ay ku gaadheen waa xaq qofka idha wadadaasaan maraya miyuu khaldaya mise uu saxsan yahay wuu saxsan yahay marka wax saxa ayuu qofkaasi ku hadlay maxaa lagu ceebeynaya walihaadaba sheekh fawzan isna wuxuu yihi fatasami bisalafiya ida kana yacni atamasuk bimadaahib salaf wanabdi lbidaci wاlkhuraafaat fahada shayun maxmuudu waطayib salafiye marka lala baxaayo haddii looga jeedo ama macnaha arrintaasi ay ujeedaa uu yahay in la qabsado wadadii ay mareen salaf oo bidaca layska tuura iyo khuraafaadka taasi waa shay ammaanan oo wanaagsan markaasaa sheekhu wuxuu hadalkiisa ku gebagabaynaya wahal isalafiyatu lyowma tacni gayra dalik dadka maanta u nisbo sheeganaya yacanaa salafka ele salafiyiin baanu nahay ama dacwada loogu abtirinayo salafka ele leeya adacwa salafiya intaasun bay ujeedaa wax kale maaha waa atamasuk bimadaahib salaf macnaha looga jeedaa nisbada noocaasa waxaa su-aasha ku xusan hore umay jirin qofka sidaa odhanaya waxaa laga yaabaa inaanu dee isagu cilmi ahaan aanu arrintaa ku dul istaagin laakiin salafka in loo nisbo sheegtaa waa arrin qadiima oo soo jireena ma aha arrin waxa weeyaan xaadith oo quruntan dambe soo darisay haddaad kutubta akhrido aada bay ugu fara badan tahay culimo salafka loo nisbeeyo fulaan asalafi la yidhi iyo masaa'il iyo caqaa'id iyo acmaal salafka loogu abtiriyey imaamka la dhaa asamcaani kitaabkiisa alansaar waa ka ku yihi asalafiyu bifatxi siini wallaam wa fii aakhiriha alfa hadihi nisbatu ila salaf waintixaali madhabihim asalafi marka siinka iyo laamkaba la kor dhigo fa'na ay xagga dambe kaga jirto waa nisba ila salaf oo macnaheedu waa salaf raace salafi macnaheedu waa salaf raace salaf kudayde culimada qaarkoodna kutubta dusheeda waa ku qoran jireen abu isxaaq aljacburi alkhaliili oo qarnigii waxa weeyaan toddobaad culimadii nooleyd ahaa markii la weydiiyey nisbatu salafi oo kitaabka dusha uu kaga qori jiray wuxuu yihi waa nisbatun ila salaf oo wuxuu ku qoran jiray abu isxaaq aljacburi alkhaliili asalafi asalafi maxaad uga jeedaa markii la yidhi wuxuuhi waa nisba ila salaf salafkii waan ku abtirsanayaayo waa salaf raaci macneed waa qofkii salafka raacayay dad fara badan in nisbadaa lagu yaqaanay ayaa imaamka la dhaha ibnulahiirna uu ku sheegay kitaabkiisa allubaab fi tahdiib alansaab wa curifa bihi jamaaca ayuu yidhi markaa qofka u nisbo sheegta madhab salaf ku abtirsada qoraal ahaan ama hadal ahaan wax khaldan ma samayn hadduu muujistay inuu waddadii salafka marayo inagu waynu ka aqbalaynaa inta wax khilaafsan aynu ka arkayno haddii arrintaasi ay ka dhab tahay qalbi ahaan huwa bimansilati almuuminiin muuminiinta iimaanku qalbiga kaga jira uu ka dhab yahay ayuu la mid yahay haddii salafka uu sheeganaya aanay ka dhab ahayn oo waxyaabo kale ay u qarsoon yihiinna waa bimansilati almunaafiqiin oo sheeganaya waxaanay ku sifaysnayn ilaahay baana subxaana wa tacaala waxa dadka ay ka qariyeen maalin kale muujin doona laakiin inagu dadka waxa aynu ku xukum siinaynaa hadday noqoto amaanitaan iyo hadday dhaleecay noqoto waxaynu ku xukum siinaynaa dadka wixii ay noo muujistaan waajib maaha qofku kitaabkiisa inuu ku qoro asalafi ama gabadhu asalafiya ay ku qorato laakiin waxaynu u jeednaa uun salafka in la raacayadu waa waajib qofkii u nisbo sheegtaana wax khaldan ma samayn wax saxa ayaanu ku abtirsaday su-aasha kale goormaa la odhan karaa qofkani waa salafi ama maaha salafi saynu tilmaanay salafiyadu maaha xisbi cidi ay leedahay oo dadka qofka ay dooneysana ay kusoo darto qofka ay dooneysana ay ka saarto asalafiyatu waa cilmun wa camal wa caqiidatun wa manhaj salafiyadu waa diintii saxda ahayd ee nebi maxamed laga dhaxlay oo bidac iyo ziyaadaad iyo dheeraad ka maran waa islaamka saafiga u salafiyadu qof kasta oo waddadii salafka mara rasuulka iyo saxaabada iyo alquruun almufadala ku dayda caqiida ahaan iyo camal ahaan ayaa la odhan karaa waa salafi qof kastoo khilaafana waxaa la leeyahay salafi ma ahaye waa khalafi walow waktigiisu haba horeeyabe alcalaamatu ibnu baaz raximah allahu tacaala ayaa waxau yihi isagoo aada moodid su-aasha inuu ka jawaabayo ina salafa hum ahlu lquruun almufadala faman iqtadaa aharahum wa saara calaa manhajihim fahuwa salafiyun salafku waa saddexdii qarni ee ummaddan u horeeyee sida gaarka loo ammaanay qofka iyaga ku dayda ee raadkooda guraa ee cilmigiisuna cilmigoodii uu noqdo camalkiisuna camalkoodii uu noqdo dacwadiisu dacwadoodii ay noqoto mawaaqiftiisu mawaaqiftoodii ay noqoto oo manhajkoodiiyo waddadooda ku socda fa huwa salafiyun buu yihi sheekh ibnu baaz waman khaalafahum fi dalika fahuwa min alkhalaf qofka khilaafa ee manhajkoodii baal marana ama khilaaf kulligaha khilaafo si dhammaystiran ama si juz-iya oo arrimo usuulaha ku khilaafeen kaasi khalafkuu ka mid yahay oo dee salafi lama odhanaya waa khalafi baa la odhanaya sidaasoo kale ayaa allajna daa'ima waxay yidhahaan wasalafiyuuna waa jamcu salafiyin nisba ila salaf salafiyiintu waa salafi oo la jamciyey waana cid loogu abtiriyey salafka oo salaf raacayaal weyaan macnaheedu waqad taqadama macnaha wahum aladiina saaruu calaa minhaaji salaf ya salafiya waa kuwii wadadii salafka maray wadada salafku maxay ahayd min itibaaci alkitaabi wasunna waddacwati ilayhima walcamali bihima fakanuu bidalika ahla asunati waljamaaca calaa kuli xaal sida bilowgii kelmadaba aan sheegay qof kasta oo wadadii salafka mara cilman wa camalan caqiidatan wa dacwatan ayaa la odhan karaa waa salafi saddexda asal oo ah alkitaabu wasunna iyo manhaju salaf oo ah sidai ay u fahmeen ay u dabaqeen ayaa dadka lagu miisaamaya ka miisaankaasi uu salafi ka dhigaana waa salafi ka uu khalafi ka dhigaana waa khalafi weeye ee maaha qofkan anaa jecelo waan kusoo darsanayaa kanna waa necebahay waan ka saaraya marka haddii salafiyada lagugu sheegay inay tahay xisbi cidi ay leedahay oo habeenba goosan lagu daro cidda la doonana laga hor taagan yahay salafiyadu sidaa maaha waa diinullah alladii anzalahu calaa muxamedin calayhi salaatu wasalaam saafiya naqiya waa diinta ilahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey oo saafiya oo ziyaadaad iyo dheeraad ka maran bimacna alkelima waa alislaam asaxiix waa islaamkii saxda ahaa waayo islaamka dee isbedel badan baa ku dhaco wax badan baa lagu daray wax badanna dadku waa ka tageen cilmi ahaan iyo camal ahaanba maalintuu darayga ahaa islaamku siduu ahaa weeyaan salafiyadu wax kale ma aha marka salafiyadu waa cilmigii salafkee baro kuna camal fal dadkana manhajkoodii ku miisaan mawaaqiftaad ka qaadanaysaana manhajkii salafka mid kasoo fulaysa ha noqoto iyo aan laguu tusin ama laguu sawirin salafiyadu inay tahay anaa xisbi cidi ay leedahay haddii sidaa laguu sheegayna duruusu salafiyiin wa muxaadaraatihim wa jalasaatihim adiguba tag falaysa alkhabaru kalmucaayana warku la mid maaha aragtida iyo mushaahadada warka aan kuu sheegay oo xaqiiqa oo camaliya ayaad arki doontaa su-aasha kale ayamaa fadli badan inuu qofku idhaha salafi baan ahay ama waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo salafiyiinta yaana waxba istinaa ama wax kasoo reebis ha gelinin maadaama salafiya ay tahay alislaam saxiix yacna muslim islaamkii nebi maxamed lagu soo dejiyey saxda ahaa haysta baan ahay weeyaan macnaheedu markaad leed salafi baan ahay waayo muslimiin dhan oo oo fara badan oo dee waddadaa ka leexsan baa jira sababtaad u leedahay islaamkii saxda baan anigu haystaana waa tahay marka taasina istinaa uma baahno anaa muslim insha allah dee qofna odhan maayo anu muslim baana insha allah ama waxaan rajaynaya inaan muslim ahay qofku odhan maayo si go-aan buu odhanaya muslim baana iimaanka ayaa istinaa la geliyaa oo anaa mu'min insha allah la yidhaahdaa waayo iimaanku isagu wuxuu leeyahy daahir iyo batin qeyb qarsoon iyo qeyb muuqata camalkii oo dhan ayaa iimaanka ka mid ah markaa qofna ma sheegan karo dee inuu iimaankii oo dhan wada xaqiijiyey walihadaba anaa mu'min insha allah wuu odhanaya marka waxba istinaaha gelin haddaad tidhaahdo anigu salafi baan ahay ama salafiya ayaan ahay waa hadal saxa weeyi haddaanad afka ka odhan caqiide ay kuu noqoto camalla ay kuu noqotona waa sax oo sidaynu tilmaanay waajib maaha inuu qofku afka ka yidhaahdo salafi baanay almuhim walwaajib waa itibaacu salaf waxaa muhimka waajibkahay waa in salafka la raaco oo waddadoodii la maro su-aasha kale waxaa jira xarakaad fara badan sida tabliiqa ikhwaan muslimiinka islaaxa ictisaamka marka waxaad noo sheegtaa waxa ay xarakooyinkaasi ku khilaafsan yihiin manhajka saxda ah dhib ma laha baan u arkaa in la isweydiiyo jamaacaad ama ashkhaas ama kutub ama dacawaad qof xaqa ka sarreeyaa ma jiro qof miisaanka ka sarreeyaana ma jiro jamaacaad iyo kutub iyo dacawaad iyo duruus wa muxaadaraat dhammaanteedba waxay ku saxsantahi waxay ku khaldantahay si loo ogaado almawaasiinu halaatha ayaa la saaraya alkitaabu wasunna wa fahmu salaf kitaabkiiyo sunnaha oo loo fasirayo loo dabaqayo sidii salafku ay u fasireen ee u dabaqeen arrinta koowaad xarakaadka iyo jamaacaadka axsaabta maanta lagu tilmaamo mid waliba ay leedahay amiir iyada u gaar ah oo dadka kale aanay hoos iman ee inta jamaacada ku jirtaa inay hoos yimaadaan mid waliba ay leedahay manhaj iyada u gaara oo dadka kale aanay la wadaagin oo culimadeedu iyo munadiriinteedu ay u dejiyeen waxaanu leenahay arrinta koowaad ee manhaju salaf ay ku khilaafeen waxay tahay waa samaynta islaamka dhexdiisa xisbi ay ka dhex sameeyeen oo inshaau xizbin fi lislaam nafsuha wa mukhaalafa limanhaji salafi islaamka dhexdiisa xizbi in laga sameeyo waa khilaaf la khilaafay manhajkii salafka wadadii saxaabada ridwan ullahi calayh falam yakun aلصaxaabatu wاtaabicuuna waatbaacuhum axzaaba wala jamaacaat saxaabada iyo kuwii soo gaadhay iyo kuwii kuwaa soo gaadhay axsaab iyo jamaacaat may ahayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inamaa dakara jamaaca waaxida rasuulku wuxuu sheegay jamaaco qura ayuu sheegay oo markuu sheegay ummaddiisu inay iskhilaafi doonto sataftariqu hadi lumma ilaa halaatin wa sabciina firqa kuluhaa fi nnaari ilaa waaxida wa hiya aljamaaca buri rasuulku aljamaaca waa mid qura xadiidu xudayfana markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay sharka badan ee dabadidhici doona waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xudayfe kula taliyey inuu laazimo waxa weeyaan imaam almuslimiina wa jamaacatahum yaana jamaaca waaxida ayuu sheegay weeyaan qasdigu kelimatu ljamaaca axaadiida maray ku soo aroortayna mar waxaa looga jeedaa xaakimka muslimka ee muslimiinta u taliya kaasina waa inuu mid qura noqdo marna waxaa looga jeedaa manhajkii saxda ahaa ee rasuulka iyo saxaabadu ay mareen kaasina waa mid qura wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu siraad qura weeye isagoo qura raaca walaa tatabicuu subula wadooyinka faraha badan ee ka leexday wadadaa qura iska ilaaliya buu hi ilahi subxana wa tacaala marka in jamaacaad la sameeyo ama axzaab islaamka dhexdiisa ayaa khalad ah magaca la doonaya ha loo bixiyo inay dhib leedahayna waxaan filayaa iminka in la wada dareemay markay gaadhay inay jamaacaadkii xukunka iyagoo isku haysta inay iyaga islaayaan oo midibata kale dhiiggeeda ay xalaashato haddii masaajide iyo meelo kale la isku qabqabsan jiro xarakaadku beriga hore isku qabsan jireen oo hadalun ay taagnayd ama waxa u badani feed u ahaa iminka waxay maraysaa in rasaas waxa weeyaan lagu wada hadlo oo midibata kale dhiiggeeda ay xalaashato waa xisbiyada marka hore la sameeyey raadadka xunxun ee ay leedahay weeye taas oo halkaas ayay ku dambeynaysaa culimada islaamkuna waxa ay tilmaameen inay qole xisbi gooniya samaystaan iyo amiir iyaga u gaara oo muslimiinta kale aanay la wadaagin inay khalad tahay sheekh ibnu baas baa waxaa la weydiiyey qolo sidaa samayso weliba sunnada u nisbo sheegata odha ahlu sunna ayaanu nahay markaasaa sheekhu wuxu uhi hada tandiim aladii dakarahu saa laa aclamu lahu aslan sharciyan tandiimka noocaas ee amiirka leh iyaga u gaarka ee amiirkii ummaddo dhan ka dhexeeya aan ahayn asal uguma ogi sharciga wax sharciga asal kule maaha walimaaratu sharcan inamaa takunu liwaliy alamr imaarada iyo amiirnimadana waxaa iska leh dee xaakimka muslimka ee muslimiinta u taliya waliyu amri lmuslimiina yusmacu lahu wa yutaac fi lmacruuf isagaa wanaagga lagu adeecaya laga maqlaya laa fi lmacaasi macasiye lagu adeeci maayo ama jamaaca yajtamicuuna yajcaluuna lahum amiira yutiicuuna fi ma yaquul hada galat cadiim sheekhu wuxuu leey inay jamaaco gaari samaysato amiir iyaga u gaaro iyagu ay adeecayaan taasi waa qalad weyn bu ihi sheekhu sheekh ibnu cuthaymiin baa nafsu su-aal la weydiiyey qole ahlu sunnaha u nisbo sheegata oo xisbi noocaasa samaysatay amiir iyaga u gaara oo ay leeyihin in la maqlo la adeeca waa waajib markaasaa sheekhu wuxuu leey aladii warada bihi nas huwa alimaaratu lisafar imaarada guuda xaakimku uu muslimiinta u hayo marka laga yimaado waxa daliilku uu sheegay waa imaarada safarka litadbiiri shu-uuni safar oo dadku markay socdaalaan saddex iyo wax ka badan hadday yihiin inay amiir samaystaan baa la sheegay howlaha safarka u maamula ama alimaaratu calaa daa'ifatin min annaas amaa koox ummadda ka midii inay amiir iyaga u gaaro samaystaan iyagoon musaafiriin aan ahayn fa haadihi tuujibu ataxazuba waatafaruq taasi waxa ay dhalinaysaa oo sabab u noqonaysaa inay dadku xisbiye kala noqdaan oo ay kala tafaraaruqaan waladii yenbagii lilmuslimiin an yakunuu ummatan waaxida wa daa'ifatan waaxida muslimiintuna waa ay noqdaan ummad qura koox qura oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada raadkoodii gurta wa amaa daa'ifatun laha amiir wa daa'ifatun laha amiir wa daa'ifatun laha amiir fa hada khilaafu ma amara allahu bih amaa inay noqdaan koox amiir u gaara leh oo lagu leeyay waa amiirkii ikhwaanka waa amiirkii ictisaamka waa amiirkii tabliiga taasi waxay khilaafsan tahay ma amara allahu bihi wuxuu ilaahay amray muslimiinta fii qowlih wactasimuu bixabli illaahi jamiica dhammaantiinba midooba oo xadhigga ilaahay qabsada buu hi ilaahay subxaana wa tacaala wuquucun fii maa nahaa canhu waa dhicitaan qolada sidaa samaysay ay ku dhaceen wixii ilaahay u ka nahiyey fii qowli walaa tafaraqu mashaki baa ku jira axzaab markay muslimiintu kala noqdaan mid waliba amiir u gaara iyo manhaj u gaara iyo ajende u gaara ay leedahy in waxa weeyaan arrintaasi ay tahay tafaruq iyo kala tag shaki kuma jiro qof indhaha isqabanaya mooyaane qof kalama inkiri karo taasi marka waxay khilaafsantahay qowl allahi tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu marka in islaamka dhexdiisa axzaab laga sameeyo ayaa khalad ay ku dhaceen jamacaadkaasi dacwaduna waxay xisbi uga baahan tahay ma jirto dacwadu culimay u baahan tahay iyo dad ikhlaas intay la yimaadaan dadaala waxba amiira ugama baahna caalim qura oo culimada islaamka ka mid ah oo ikhlaas intuu la yimi iyo dadaal ilaahayna cilmi ku arsaaqay ayaa ka midha batay jamaacaad fara badan marka ila inagu dowlad samayn mayno oo talada iyo dowladnimada dad muslimiina bima fiihim min alfisq waaljawr ayaa haya innaga haddaynu ducaadnahay ama daaciyaad hawsheennu waa inaynu dadka ilaahay diintiisa barro wanaagana farno xumaantana ka reebno xaqana aynu ku tarbiyadayno taasina in axzaab la sameeyo iyo jamaacaad iyo amiire iyo wax allaale waxay uga baahan tahay ma jirto waaqaca ayaana ah akbaru shaahid fa hadihi hiya dacwa salafiya waa dacwa salafiya tani oo laga soo bilaabo waxa weeyaan min cahdi nabiy calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina hada amiirka guuda ummadda u taliya ee ummadda oo dhan ka dhexeeya mooyaane mid iyada u gaara aan lahayn manhajka ilaahay dadkao dhan usoo dejiyey mooyaane manhaj kaleo iyadu ay dejisato o ay samaysatay aan lahayn haddana baaraka allahu fiiha wa fii ahliha khalad kale wuxuu yahay jamacaadku ay ku khilaafeen manhajkii waxa weeyaan saxda ahaa waa manhaju takyiir macnaa sidee wax loo bedelayaa laa shaka xaaladda muslimiintu inay u baahan tahay in isbeddel lagu sameeyo qaarkood waxa ay ka dhigeen waddadii isbeddelka loo marayay in dimuquraadiyadda lafteeda la dhex muquurto oo iyada ha dhow toolo dabeetna laga soo dhex fuuro oo laga soo dhex boodo oo baarlamaanaadka dimuquraadiga ah iyo doorashada faraca ka ah dimuquraadiyadda iyo waxaas inay wadaadadu ay ka qayb galaan oo yidhahdaan waddadaa dimuquraadiyaddaanu maraynaa kadib baanu hagaajinayna taas ilaahay sharcigiisa khilaafsan tahay waayo mafaasid iyo wax ilaahay sharcigiisa khilaafanoo khilaafsanoo qofka wax ku kalifayo ku khasbay aanu jirin ayay sameeyeen waddooyin fiican oo saxa oo dadka lagu bedeli karo ayaa buuxa haddaad doonaysa dadka inaad wanaajisaad xaalkooda beddesho jahli baa haye cilmiga bar saafiga ah wanaagga far qaflad baa haysee oo xumaanta ka reeb sida adiguba dareen uu kuu galay ayaa iyagana dareenkaa wanaagsan laftiisu u geli doonaa waaqica haddii la eegayna kuwii sidaa yeelay waxba may soo kordhin iyaga ayuunbaa diintoodii ka tanaasulay wadaadada baarlamaanaadka gala adiguba isu eeg siday ahaayeen baarlamaanka intaana gelin ka hor iyo marka ay galeen waxay ku dhaaranayaan dasaatiir ilaahay sharcigiisa khilaafsan inay daacad u yihiin iyaday wax ku xukumayaan iyaday sharci u yaqaaneen oo sharciyadaa la khilaafay sharciyadii baa laga hor yimi ayaa ninka ilaa waxbaan bedelaya isaga laftiisa uu ku celcelinaya wax ilaahay diintiisii ama dadka adduunyadooda ay usoo kordhiyeenna ma jirto waddan kasta oo lucbatu dimuquraatiya wadaadadu ay galeenna bal adigu dib u eeg taariikhdiisa faactabiruu yaa ulilabsaar qaarkoodna waxay xalkii ka dhigeen ummadda xaalkeeda lagu bedeli lahaa in hub la qaato dee ummadda lafteeda la laayo inta badan iyo baaqigaa hadhi doona inta soo hadhaa markaa islaamka lagu xukumi doonaa marka in fara badan la laayo ee qoorta waxa weeyaan laga guro waxa kuwaasi ay soo kordhiyeenna waa laba midkoodun gaal muslimiintu iska celintiisa aanay awood u haynin inay ku soo jeediyaan oo iyaga laftoodu aanay ka difaaci karin iyo sida ay xaqiiqadu iminka iska noqoto arrintu ay isugu biyo shubatay inay waxa weeyaan iyaga laftoodii dadkii muslimiinta ahaa ay laftooda ka badbaadi waayaan bal inay iyaga laftoodu ay kala badbaadi waayaan waayo marka hore waddada ayaa ahayd wadda aan sax ahayn qofka doonaya muslimiinta xaalkooda inuu bedelo muslimiinta sidan waxaa u galay jahli ilaahay diintiisa ay kaga sugan yihin waxaa sidan u galay yacni caqiide inxiraaftay oo tawxiidkii dadku ay ka leexdeen oo shirkiyaad ay samaynayaan jahli awgeed waxaa se muslimiinta u galay bimacnaa ahamiyatu hada addiin waalcamalu bihi oo dadka in fara badan ee aanay fahamsanayn ama dareenkeeda aanay lahayn marka taa in loo soo celiyaa bay u baahan yihiin dadku ilaahay baana yidhi in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim waxa jamaacaadku ay ku khilaafsan yihiin manhaju salaf way fara badan yihiin su-aalo kale oo su-aashan faracka ayaa jira arrimaha kalena su-aashaas ayaan insha allahu tacaala aan u reebaya su-aal kale waxaan maqlay sheekh axsaabta jirta in qaar ka mida magacyadoodu inay sax yihiin sida tabliiqa oo kale maxaa ka jira arrintaas noo faa-iideen waxaynu leenahay magaca inaad sidiisaba xukumaad ku dhisto ma aha waayo alasmaa laa tugayir min alxaqaa'iqi shay-an haddii shay aan wanaagsanayn magac fiican loo bixiyo xaqiiqadiisu isbedeli mayso alcibratu waa waa bilmacaani walmabaani walaysat alcibratu bilasaami walalfaad waxaa xukumka lagu dhisayaa ma aha magaca iyo kelimaadka la isticmaalo xukumka waxaa lagu dhisayaa shayga macnihiisa iyo xaqiiqadiisa marka jamaacadu magacay doonaysa baa la baxda magac qurux badan oo magacan qurux badnayn hadday doonayaan aayad qur-aana magaca ka dhigtaan xaqiiqadooda ayaynu eegeynaa marka jamaacatu tabliiq ayaa su-aashu ay ku saabsan tahay jamaacatu tabliiq ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu nagu og yahay aanu ka ognahay ayaanu sheegaynaa waana waajib nasaaran wixii aanu ka ognahay dadka inaanu sheegno dad fara badani marka ay qiimeynayaan dacawaadka iyo jamaacaadka waxay ku qiimeeyaan dad fara badan baa sabab jamaacadaas sababteeda kusoo hanuunay way fara badan tahay taasina miisaan saxa ma aha tirada faraha badani sida muxaadaradii u horreysay aan idinku sheegay daliiluma aha xaqnimada shayga qofku inuu nafci leeyahay iyo waxtarna daliiluma aha inuu saxsan yahay oo wax khaldan ama cid khaldan ayaa waxaa dhici karta inay diinta wax u taraan in allaha la yansuru hada diin birajuli lfaajir u yihi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam jamaacatu tabliiq miisaanka saxdaa marka la saaro weliba iyagana markhaati la weydiiyo inagu iyagun baynu weydiinan odhana maxaa tihiin ma manhaju salaf baad ku socotaan ma suufiyaa tihiin ma ashcariyaa tihiin caqiidadii rasuulka iyo saxaabada khilaafsan iyaga laftoodan su-aasha weydiinayna meel kaleba ka dooni mayno kadibna ahlulcilmigu wixii ay ku xukumeen ayuun baynu sheegaynaa waa isdhaafinaynaa arrinta jamaacatu tabliiq waa jamaaca suufiya iyaga ayaa qirtay afar dariiqo oo ka mida duruqda suufiyada ee weliba ka jirta hindiya iyo bakistan qaarkoodna meelo kale waa ka jiraan xataa halkeenan inay inay afartaa dariiqo ku aasaasan yihiin bay sheegeen aljashtiya wlqaadiriya wاlnaqshabandiya wاsahruradiya sheekh la ydhaha khaliil asahaaranfuri waa culimada tabliiqa ragga ugu waaweyn buu ka midi kitaab buu qoro la ydhaha almuhanad xataa waxa weeyaan sunanu abi daawuudka ayuu ku leeyahy sharax waa nin min kibaari culamaa'ihim jamaacana sideedaba marka la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa manhajka ay ku socdaan muxuu yahay yaase culimo iyo hogaano ah halkaasaa diiradda laga saaraa waayo afraadda waxaa laga yaabaa dee nooc walba in laga helo laakiin manhajka ay ku socoto iyo cidda culimo ah baa la qiimeeya bal waxa uu leeyahay dhegeyso hadalkan hore idinku sheegay ayuu u markhaati furaya inna bixamdi illaahi wa mashaayikhuna wa mashaayikhuna wa jamiicu daa'ifatina muqaliduuna lilimaami abi xaniifa fi lfuruuc wuxuu leeyahay aniga ilaahay baa mahadle iyo mashaayikhdeedoo dhan iyo jamaacadeedoo dhami daa'ifadeedoo dhami waxaanu qalidanaa aanu ku dayanaa abu xaniifa aanu ku dayanaa masaa-isha furuucda macnaa fiqiga wa mutabicuuna liabilxasan alashcari wa abi mansuur almaaturiidi fi lcaqiida caqiidada markay noqotona abulxasan alashcari iyo abu mansuur almaaturiidi labadaa qolo ayaanu ku dayanaa oo ashcariya maaturiidiyaanu nahay ashcariyana waa firqa lunsan oo ahlu sunna khilaafsan weeye muntasibuuna ila turuqi alarbacati asuufiyati alcaliya waxaanan u nisbo sheeganaa afarta dariiqo waa kuwaan soo sheegay ee suufiyada ah ee sarreeya haddaad doonayso daliil camaliyana markaska u weyna tabliiqba ay ka soo aasaasmeen ee dalhi ku yaala afar qabri baa ku yaala arbacata qubuur oo halkaa muraaqabo lagu sameeyo fi rukni alkhalfi rukunka masaajidka ee dambe ayay ku yaaleen waana masaajidka nidaamu ddiin ay u yaqaaniin culimadii iyo dadkii shaahiday ee tegey ayaana taa ka markhaati kacay incaam xasan amiirkoodii la odhan jiro ka imika haysta ka horreeyey markii sheekh sacad alxusayin la yidhaa oo siddeed sannadood tabliiqa la socday uu arrintaa ku ogaaday ee sheekh ibnu baas uu u sheegay sheekh ibnu baas uu yihi arrintaasi ma jirtaa wuxuu ihi sheekhaha waa jirtaa inaanu afartaa dariiqee suufiyadaa dadkaanu baaciya ballan kaga qaadno waxaana nagu kalifay haddaanan sidaa samaynin dadku diinta way ka baxayaan oo ilxaad bay markaa u baxayaan oo dadka ilxaad iyo suufiya wax u dhexeeyaa ma jiraan miya meeday sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkii saxaabadu kitaabkaas hadalka noocaasi uu ku qoran yahay shan iyo lixdan caalim oo culimadooda ka mid a ayaa muqadimaiyo hordhac ku leh dacwatu tawxiid halka ay ka taagayen haddaad rabto inaad ogaato wuxuu ihi ina muxamed ibna cabdilwahaab ina muxamed ibna cabdilwahaab walwahaabiya min alkhawaarij moxamed ibna cabdilwahaab iyo wahaabiyada qolada h ahlu tawxiidka wahaabiye tabliiqu u yaqaanin waa khawaarij bay yidhaahdeen marka dacwadaasi asalkeeda iyo nash-adeedii halka kasoo ay kasoo bilaabantay waa taa maxamed ilyaas maxamed yuusuf maxamed zakariya kulluhum iyagaa ictiraafay suufiya qaadiriya inay ahaayeen nacam walihaada baa dacwadoodu ay ka marantay dadka tawxiid in loogu yeedho shirki looga digo in bidcada looga digo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam lagu tarbiyadeeyo dadka dacwadooda ay ka maran tahay dadka munkarka in laga reebo oo fadaa'il waxoogay fadaa'ila dadka ay markaa uga hadlaan amaba si ay u sheegaan marka dacwadaan tawxiid dadka farayn oo shirki aan ka digeyn oo sunno aan farayn oo bidco aan ka digeyn see u noqon kartaa dacwad ku socota manhajkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam culamaa ulislaam maxay ka yidhaahdeen sheekh ibnu baaz ood garanaysaan cilmigiisa iyo waraciisa iyo alla kacabsigiisa ayaa wuxu uhi isagoo jamaacatu tabliiq ka hadlaya jamaacatu tabliiq almacruufa alhindiya cindahum khuraafaat cindahum bacdu lbidac washirkiyaat jamaacatu tabliiq ee asalkeedu hindiya uu ka yimi khuraafaad iyo bidac iyo shirkiyaad bay leedahay falaa yajuusu alkhuruuju macahum in lala baxaa ma banaano ilaa liinsaanin cindahu cilmun yakhruju liyunkira caleyh ilaa qof cilmi lahoo sababta u raacaya ay tahay inuu iyaga laftooda munkaraadka uu ka reebo wa yucalimahum oo uu baro cilmiga waayo cilmiga aada bay uga fogyihin dadkana way kala dagaalamaan hadday arkaan ninkoo xalqad la xidhiidho kitaab dhiganaya si kitaabkaa looga reebo afar bilood baa la saaraya ama sanad baa la saaraya loodhanya khuruuj u bax ama idaa kharaja yutaabicum fala inuu baxo isagoo iyaga raacsan oo manhajkooda ku socda taasi ma banaano buu yihi sheekh alalbani raximahu llah isaguna wuxuu yihi jamacat tabliiq laa taquumu calaa manhaji kitaab illah wa sunati rasuulih wama kaana caleyhi salafuna saalix ma aha jamaaco kitaabka iyo sunnada iyo waddadii salafka ku socota fadacwatu jamaacati tabliiq suufiyatun casriya marka albani ha canaanano ha odhan tabliiqa muxuu suufiye ugu yidhi waayo iyagaa waxay leeyihiin muntasibuuna ila turuqi alarbacati suufiyati alcaliya marka jamaacatu tabliiq waxaan caqiidaysannahay inay tahay jamaaca suufiya suufiyaduna waa noocyo badayin markaa nooc ka mida weeye marbana meesha ay joogaan ayaa isku dayaan inay waxa ka jira waxa weeyaan ay muujistaan laakiin markay ay awoodeystaan caqiidadooda dhabta ayay la soo baxaan waxa weeyaan ay muujistaan su-aasha kale waxaa jira dhalinyarta qaarkood oo yidhaahda qofkaan odhan qofka odhan waaye salafi baan ahay maaha salafi hadalka maxay ka qabtaa diintu hadalkaasi waa hadal khaldan waxaan leenahay qofka salafka raaci waaya salafi ma aha laakiin qofka salafkii caqiida ahaan iyo camal ahaan u raacsan afka unaan ka odhan salafi baanay waxa weeyaan qofkaasi waa saxsan yahay oo khalad ma leh wax markaa dee salafiyada lagaga saaraara ma jirto marka anu kolley maan maqal inta aan dacwada ku dhex jiray cid ka mida dalabatulcilmiga ama adducaat ilaa manhaji salaf oo hadalkaa tidhi qof yidhi hadduu jirana waa khalad isagu waxa weeyaan uu sameeyey su-aasha kale salafiyiintu maxay kaga duwan yihiin xarakaadka jira marka horeba in la muqaaraneeyo oo la isgarab dhigo dacwa salafiya dacwaada kale ayaa khalada dacwa salafiya saynu sheegnay waa manhajkii iyo islaamkii saafiga ahaa ee nebi maxamed iyo saxaabadu ay ku dul sugnaayeen ee bidac iyo inxiraafaat iyo leexasho wadada saxdaa laga leexdo waxa weeyaan ka madhnaa qofka dacwada u nisbo sheeganaya wuxuu u nisbo sheeganayaa saddexdii qarni ee fadliga badnaa waa intisaab ma aha inuu shaksi u nisbo sheeganayo ama xisbi u nisbo sheeganayo ay suurtagal tahay inuu shaksigaasi khaldan yahay ama xisbigaasi inuu khaldan yahy cid uu nisbo sheeganaya ee ku abtirsanaya uu leeyahy wadadoodii baan marayaa waa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabada dacwa salafiya waxay kaga duwantahay dacawaadka kale waa waxyigii ilaahiga ahaa ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey sidii ay u fahmeen ay ugu dhaqmeen saxaabada rasuulku dacwa salafiya ma laha imaam aan ahayn nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim a'imada kale oo dhan iyo culimada hadalkooda wixii saxaa laga qaataa wixii khaladana waa laga tagaa qolo kasta imaam bay leeyihin ay ku abtirsadaan ilen waa amiirka yagii waa muasiska yagii jamaaco kasta ikhwaan muslimiin xasanulbanna baa jamaacada aasaasay ku odhanayaan tabliiq waxay odhanayan maxamed ilyaas wahaakada qolo waliba nin bay sheegayaan ama niman jamaacadooda aasaasay laakiin dacwa salafiya waxa weeyaan jamaacadoodu waxa la aasaasay maahay waa waxyi munazalah manhajka ay ku socdaan oo ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey imaam kalena ma laha oo dacwadooda aasaasay nebi maxamed oo ilaahay uu kusoo dejiyo dadka gaadhsiiye baa imaamu ah walihaada ba waxau yihi allaalakayi ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتصب إلى رأي يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله فهم إليه ينتصبون وإلى علم يستندون وبه يستدلون koox kasta iyo qolo kastoo madhab haysataaba qofkii madhabkooda la soo dariyey ee bilaabayba u nisbo sheegtaan ra'yigiisaanay cuskadaan ilaa asxaabu alxadiid mooyane ahlu lxadiid asalafiyuun maqaaladooda iyo caqiidooda iyo manhajkooda cidda la timi waa nebi maxamed oo ilaahay uu kusoo dejiyey nebi maxamed bay u nisbo sheeganayaan waa kuwa le salafiyiin baanu nahay nebi maxamed baa salafka u horeeya cilmigiisay cuskadaan isaga ayaanay deliishadaan marka in la garab dhigo dacwa salafiya dacawaada kale waa khalad wax la sameeyo markii la sameeyey la garanayo laga yaaba adigu inaad ka da-weyn tahay sidaad u garab dhigaysa manhajkii saxda ah ee nebi maxamed iyo saxaabada laga dhexlay walihaadaba sheekh fawzan wuxuu yidhi asalafiyatu طaa'ifaة calى madhab اslf calى ma kana calayhi rasuul waasxaabu hiya laysat xizba min alaxzaab salafiyadu waa waa kooxda ama daa'ifada marta wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay mareen ma aha xizbi axzaabta ka mida alaxzaab alcasriya alan axsaabta casriga imika jirta inama hiya jamacaة qadiimaة ahariyaة min cahdi rasuul jamaacada qadiimka waktigii rasuulka kasoo bilaabanta mutawaaraa waa mid la yska dhaxlo mustamira laa tazaalu cala alxaqi daahira ilaa qiyaami saaca xaqaanay ku taagnaanaysaa ilaa qiyaamuhu ka dhacayo kama akhbara bidalika nabiyu calayhi salaatu wasalaam dacwa salafiya waxay dacawaada kale kaga duwanta waa dacwa u taagan nashrinta towxiidka iyo kadigista shirkiga faafinta sunnada iyo kadigista bidcada difaacista ilaahay diintiisa laga difaaco khalad kastoo lagu soo daro dadka loo sheego waxaas inaanu diinta ka mid ahayn ciddii kusoo dartana inay khaldan tahay loo sheego dacwa salafiya waa dacwad manhajka ay wax ku bedelaysaa uu yahay manhaju tasfiya watarbiya in wixii khaldanaa ee islaamka galay dadka caqiidadooda camalkooda hadalkooda mucaamaladooda in laga saaro waxa saxdaana la baro waxa weeyaan lagu tarbiyadeeyo dacwa salafiya waa dacwad cilmigeedu yahay cilmigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo asaxaaba cilmigana xoogga saaraysa leannu cilmi la-aanta iyo jahligu waa sababta lumitaanka iyo wadada xaqa in laga leexdo waa dacwad xisbiyada waxaa la idhaha ka fog amiir ay hoos tagaan oo u gaari ma jiro culimaday cilmiga ka qaataan iyo waxa weeyaan talada ma jiro amiir ay beyco la galaan oo bidcatu albeyca almuxdatha waa ka fog yihiin dacwa salafiya waa dacwad fitanka ka fog oo maanta waxaa dhiig daadanaya horena u daadatay farahoodu waa nadiif bay ka yihiin fitanka muslimiinta dhexdooda aada bay uga fog yihiin ma dhex galaan waa dacwadda dadka muslimiinta baraysa cadowgooda dhabtaa ciddow yahay iyo cadowgaas say uga guulaysan karaan inay tahay inay diintooda waxa weeyaan ay u noqdaan marka lama muqaaranayn karo oo laysma garab dhigi karo manhajkaa saxdee nebi maxamed ee saxaabada laga dhaxlay iyo dacawaadka iyo jamaacaadka iyo xarakaadka muxdatkaa ee dad ay sameeyeen oo xataa goortii la sameeyey la garanayo salafka qaarkood waxay yidhaahdeen kayfa attabicu bidcatan ana akbaru minha sidaan u raaca bidca anigu aan ka da-weynahay marka jamaacaad fara badan inageena halkan fadhina ayaaba ka da-weyn oo inagoo jirna ayaa la sameeyey marka laysma garab dhigi karo muqaara laa muqaaranata bayna adacwa asalafiya wadacawaat اlukhra su-aasha kale insha allah waa soo gebagabayn doonaa dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan salafiyiintu waa salafiye cusub oo salafiya jadiida la yidhahdaa marka maxaad arrinkaa jawaab u haysa waxaynu leenahay qofka muslimka ee hadalka u odhanaya inuu aada uga fiirsado wey horta salafiya iyo jadiid isma qabanayaan waa laba kelmadood iska soo horjeeda oo salafiya qidam iyo horeyn bay tusinaysaa jadiidna dee macnaheedu waa cusayb markaa mid horeeyey oo haddana cusub oo imika yimi isma qabanayaan magacaana waxaa bixiyey dadka axsaabta markay salafiyiintu ay si muuqato u sheegeen muslimiintu axsaab inay kala noqdaan inay xaaraan tahay waajibkuna uu yahay inay maraan waddadii rasuulka iyo saxaabada taasina ay midayso ayaa magacyo aan wanaagsanayn sida ahlul ahwaagii horeba ay sameeyeen ee xarakaadka iyo jamaacaadku ay u bixiyeen dacwa salafiya laakiin ilahay wuxu uhi qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin keena daliilkiina haddaad run sheegaysaan rasuulkuna wuxuu uhi albayinatu cala almuddaci qofka wax sheeganayaa caddayn laga rabaa marka waxaynu uga fadhinaa dadka dacwa salafiya wax cusub ku tilmaama bal waxaa cusub ee diinigee ku jira inay noo sheegaan annagaaba diyaaro ah inaanu ka tagno oo wax cusub oo bidco ah inaanu diin ka dhigano dooni mayno annagoo waxa weeyaan mar walba bidcada dadka uga digayna oo mar wa mar walba leh kullu bidcatin dalaala bidco kasta waa baadiyo annagoo leh marka bal ha caddeeyaan weli haddaana ma hayno wax cusub oo cilmiga iyo fahamka dacwa salafiya ku jira marka waxaynu leenahay iska ilaali inaad marto waddadii ay mareen ahlulahwaagu iyagaa ahlu sunnaa u bixin jiray magacyo aan wanaagsanayn sidii mushrikiintuba magacyo aan wanaagsanayn ay ugu bixiyeen rasuulka caleyhi afdalu salaati watasliim oo tilmaamo aanu lahayn ay ugu sheegeen su-aasha kale dadka qaarkood baa waxay idhahdeen salafiyiintu waxay ka shaqeeyaan inay muslimiinta kala qaadqaadaan oo ay kala qaybqaybiyaan markaa sheekh arrintaa maxaad ka qabtaa waxaynu leenahay caqliga haddii aynu dib ugu noqonno hadday salafiyiintu u yimaadeen muslimiin midaysan oo manhajkii waddadii rasuulka iyo saxaabada ku midaysan oo dabeeta ay kala qaadqaadeen iyagaa khaldan oo gar darana waa in la qabto weyi laakiin xaqiiqadu dee sidaa miyay tahay ma ma waxaa kuu muuqda muslimiin midaysan muslimiintan caqiidadii ku kala tegey ee cibaadadii isku khilaafay ee dacwada lafteedii ku kala tegay ee jamaacaad iyo axsaab kala noqday ma salafiyiintaa kala tafriiqiyey mise iyaga ayaa sidan u kala tafaruqay bal waxaan leenahay arrintu waa cagsiga oo salafiyiintu inay muslimiintu iskhilaafaan bay har iyo habeen ka digayaan wixii ay ku midoobi lahaayeen bay har iyo habeen dadka u sheegayaanay barayaanay ugu yeedhayaan oo dadku ma midoobi karaan haddaan la ysugu iman manhajkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waddadii rasuulka iyo saxaabada waxyaabaha bidcadee ummadda kala geeyey aan laga tegin amaa sheegista ay salafiyiintu sheegayaan shirkiga ay muslimiinta qaarkood sameeyaan ama bidcada ay muslimiinta qaarkood samaynayaan ee ay ka digayaan ay leyin waxaasi waa shirki waxaasi waa bidco taasi kala qaadis xaqa weeyi oo dadka ahlulxaqa ah iyo dadka ahlulbaatilkaa in la kala caddeeyo oo la kala sheego waa arrin saxa walitastabiina sabiilu lmujrimiin walaa talbisu alxaqa bilbaatil xaq iyo baatilku dadka waa in u kala caddaado weeye haddii kale xaq iyo baatilkaa dadka iskaga khaldamaya rasuulkeennaana taa inoo sheegay markuu yihi wasataftariqu hadi lumma ilaa halaati wa sabciina firqa markuu nebi maxamed yihi ummaddani saddex iyo toddobaatan firqe u qaybsamaysaa ummaddii ma kala qaadqaaday mise ma kala qaadqaadin laa shaka inuu kala qaadqaaday oo weliba uu yihi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida markaa ma ummad xataa nebi maxamed uu sheegay intaanay kala teginba inay kala tegi doonto ayaa inta labada indhood aynu isqabanno aynu dhahnaa waa ummad mid a oo ummaddu ma qaybsana taasi khiyaanay noqonaysaa nafteenna iyo diinteenna iyo ummaddeenna ba aynu khiyaamaynay marka bidcada in laga digaa shirkiga in laga digaa waa arrin saxa waana mid muslimiinta midowgooda soo dhoweynaysa haddii ay cid kala kaxaysana ahlulxaq iyo ahlulbaatil bay kala kaxaynaysaa ahlulxaq iyo xaq iyo baatilku inay kala saafmaan ahlulxaq iyo ahlulbaatilna ay kala caddaadaan waa arrinta ilaahay nebi maxamed uu la soo diray tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira wa muxamadun faraqa bayna annaas nebi maxamed baa dadka kala kaxeeyey dad uu kala kaxeeyeyna waa ahlulxaq iyo ahlulbaatil kala tagga ahlulxaq iyo ahlulbaatilku ay kala tagaan ay kala soocmaanna canaanteeda waxaa iska leh cidda baatilka samaysay ee cidda baaqiga xaqa ku ah iyo manhajkii saxda ahaa canaan kuma laha markaa salafiyiintu shirkiga waa ka digayaan bidcada waa ka digayaan ilaahay baa taa ina amro inagu addoonsaday ciddii shirki samaynaysa ee ka tegi weyda dadka waa looga digayaa iyadoo dadka diintooda loo ilaalinayo diinta islaamka iyadoo khaladka laga ilaalinayo ciddii bidca samaynaysa bidcada waa laga digayaa cidda bidcada samaynaysana dadka waa loo sheegaya waana min anasiixa taas naseexada waajibkaabay ka mid tahay rasuulku uu yidhi addiinu nasiixa in qofka muslimka ah ciddii khaldaysa ee diintiisa saxda ah ee baal marinaysa loo sheego marka diintu waa inay nala weynaato oo shaksiga iyo jamaacada iyo waxan iyaanay kula weynaan ee diinta ilaahay qof gaar ka hayo khaladka ka ilaalinaya waa inaad noqoto dadka qaarkood oo caamaaba waxay idhahdaan war kuwan iyagama waxaa loo soo diray inay diinta gaar ka hayaan waxaasi waa khalad iyo hebelkaasi wuu khaldamayd uun bay hayaane nacam waxaa laynoo soo diray ilaahay subxana watacaala diintiisa inaynu ku camal fallo ku camalfalkeedana waxaa ka mid ah inaynu ilaalino haddaanay culimmadu u taagnayn radinta khaladka iyo cidda khaldantay diinteennu waxay u kharibmi lahayd oo waxaan ka mid ahaynu uga buuxsami lahaa sida ay noqotay diinu nasaara su-aashan kale ma la shaqayn karaa waxa weyaan xarakaadka waxaanu leenahay jawaab kooban cid kasta oo dacwadoodu aanay waafaqsanayn si dhammaystiran manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada laa tacmal macahum hala shaqayn waxbana hala wadaagin dacwad dacawaad kala duwan manaahij kala duwan ma wada shaqayn karaan xataa waaqiciyan marka sharcan laga yimaado ahlu sunna ahlulxadiid asalafiyuunna weligoodba dacwadooda dacwad waxay ahayd yacni asaafiya oo dacawaadka leexsan ama ay wax ku jiraan ka soocan cilman wa camalan lamana sheegin weli ahlu sunna iyo ahlu bidca si ashcariyo ka wada shaqeeya tusaale ahaan dacwad oo marba mid uu kursiga fuulo marba mid waxa weeyaan uu uu khudbadda ujeediyo mimbarka u baxo waayo wax kala duwan oo dee iskhilaafsan ayay sheegayaanba su-aasha kale maxaa ka faa'iida ah in lala baxo waxa weeyaan salafi ama de alqaabta kale sida ahlu sunna ahlulxadiid waxaanu leenahay markii ay muslimiintu mid ahaayeen oo manhaj qura iyo caqiide qura ay wada haysteen looma baahnayn inuu qofka muslimkaahi waxuu dadka kale kaga soocan yahay isagu uu la baxo magaca oo alislaam baa dadka magac u wada ahaa laakiin islaamkia maanta noocii batay islaam raafidi oo shiiciya islaam suufiya islaam quburiya islaam ashcariya islaam muctaziliya islaam jahmiya marka marka tiraa muslim baan ahay waa hadal saxa laakiin su-aal kalea kollay soo noqonaysa waaqiciyanba oo waxaa lagu odhanayaa muslimkee baa tahay ma muslim shiiciya mise muslim sunniya markiiba taasaa lagu weydiinaya haddaad tiraa sunni baanahay sunnigee baa tahay ma qaadiri baa tahay ma rifaaci baa tahay ma salafi baa tahay taasaa imanaysa marka waaba su-aal waaqicu uu fardinayaba jawaabteeda marka alqaabta ama naanaysa ahlu sunnuhu ay leeyihin kuwa kale waa ka duwan yihin koo waxay kaga duwan yihiin xaq iyo sunno mooyaane wax kalama xambaarsana oo sunnaabay ka turjumayaan iyo itibaac ee bidco kama turjumayaan mar labaadka ummaddii kala geyn maayaan oo waa alqaab iyo naanayso magacyo ummadda islaamka o dhami ay hoos iman karto oo iminka nin kale ikhwaani baan ahay iyo nin kale salafi baana maxay u kala duwanyihin waxay u kala duwan yihin nin kale ikhwaani baanahay jamaacat likhwaan ninka ka mid a ayuunbaa magiciisa hoos imanaya laakiin ninka aan ka mid ahayn walow ha noqdo dadka ka u cilmi badan ka u saxsan ka u dadaal badan dee magaciisa hoos iman maayo laakiin salafi marka qofku uu yidhaahdo qof kasta meeshuu doonaya ha joogo oo waddadii rasuulka iyo saxaabada maraya ayaa hoos imanaya idan waa laqab iyo magac ummadda aan kala geynayn bal ummadda waxa weeyaan isu keenaya oo jamcinaya sidaas oo kale alqaabtan ahlu sunna ay leeyihiin faa'iidadeeda waxaa ka mid ah in xaq iyo baatilku ay kala soocmaan walitastabiina sabiilu lmujrimiin ashyaadu magacyada ay ku kala soocmaan oo dadku hada jeer ale ay ku kala gartaan in bidcada iyo sunnadu ay kala soocmaan in manhajkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay waxa weeyaan sidaas oo kale ay kala soocmaan manhajkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo manaahijta muxdadka mubtadacay inay kala soocmaan iyaduna waa mid maqsuuda weeye oo marka la idhaha salafi manhajkii rasuulka iyo manhajkii ka dambeeye bidcada ah lala soo dariyey ayaa nisbada noocaasi ay kala soocaysaa faa'idada ku jirtana waxa wayaan taa ayaa ka mid a waxaan kusoo gabagabeynayaa iska su-aal halkan ku qoran oo ah waxaa la yihi salafiyiintu iyagunbaa isa salaama taasi waa arrin aan waaqici ahayn oo aan sax ahayn masaajidadooda mooyaane meel kale kuma tukadaan sidaa jamaacatu lhijra watakfiir baa lagu yaqaanay ee sifo lagu yaqaano waxa weeyaan salafiyiinta ma ah masaajidu waa guryihii ilaahay wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada laakiin masaajiddu waxa ay ku kala fadli badataa niyada lagu dhisay iyo cidda joogta iyo waxa lagu hayo ilahay baa ihi lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi fiihi rijaalu yuxibuuna an yatataharuu masaajidka ikhlaas lagu dhisay masaajidka waxa weeyaan sidaas oo kale sunnada rasuulku ay ku oogan tahay hadday salaad noqoto iyo hadday cilmi noqoto masaajidka dadka ahlulistiqaama ahlu sunna ay joogaan laa shaka masaajidka aan sifaadkaa lahayn inuu ka wanaagsan inuu ka fadli badan yihi salaadda hadday noqotona qof kastoo muslima oo aada ku daba tukato salaaddu waa kuugu ansaxaysaa dabadi laakiin imaamka haddii laba imaam ay jiraan mid faasiqa iyo imaam mustaqiima keebaad adigu jeceshahay sharciguna uu fadilay inaad ku daba tukato laa shaka qofka mustaqiimkaa salaada lagu daba tukadaa inay ka wanaagsan tahay ta lagu daba tukado ka faasiq ah bidcadina waa saas oo kale haddii laba imaam ay kuu gudboonaadaan mid saaxibu bidca iyo mid saaxibu sunnaha ka saaxibu sunnaha ku daba tuko laakiin la odhan maayo jamaacadii waan ka tegaya haddaan saaxibu sunna waistiqaama aan waayo waxa weeyaan la odhan maayo masalada ku saabsan cilmiga ma laga qaadanayaa dadka axsaabta iyo manaahijta manhaju salaf khilaafsan waxaanu leenahay la salafku waa ka digi jireen in cilmi laga qaato cid khilaafsan manhajkii rasuulka waxaanay odhan jireen ina hada alcilma diin fanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigu waa diin ee diintiina cidaad ka qaadanaysaan aada iyo aada uga fiirsada waa qofkaad cilmi ka qaadataa raad buu kugu yeelanayaa khaladaadkiisaa sax kuula muuqanaya ama ugu yaraan kula fududaanaya inaad raacdo aada ku dayato waddada aada la marta ayaad halis u tahy marka intaad helayso qof si dhammaystiran u haysta manhajkii rasuulka iyo saxaabada oo cilmi aad ka barato oo xaalatu daruura aanad ku jirin waxa weeyaan qof caqiidadiisa ama manhajkiisa ama dacwadiisa ay wax ka sii yihiin waxa weeyaan waxba ha ka baran adoo diintaada waxa weeyaan ilaashanaya jamaacaadka qaarkood baa mukhaalafaadkooda halkan ama waxay manhaj salaf ku khilaafeen mar labaad haddana layna weydiiyey waxaanad moodaa waktigu inuu iska gebagabay oo salaaddii maqrib ay dhowdahay jamaacaadka qaarkood waxaynu insha allahu tacaala u dhigan doonaa jalasaad ama fadhiyo kaleaynu udhigan doonaa su-aashani talay ku saabsanta iyadaynu ku gebagabeynayna waxaan ku dhex dawakay kala qaybsanaanta muslimiinta iyo kala tegooda markaa maxaad igula talinaysa waxaan kugula talinaya dhowr arrimood marka koowaad inay niyadaadu noqoto inaad xaqa doonayso oo wax kale aanay kugu jirin ujeeddo kale ama tacasub kale waa inaad horta qalbigaaga aad ka sifayso mar labaadka ilaahay subxaana wa tacaala bari in sida xaqaa uu ku waafajiyo nebi maxamed kama fadli badnin dhammaanteen waxa uu ku ducaysan jiray allahuma raba jibraa'iila wamikaa'iil faطir الsamaawaati wاlardi caalim algeyb wالshahaada ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaq inaka tahdi man tashaau ilى siraaطi mustaqiim waxaa la ysku khilaafay sida saxdaa ilaahw igu hanuuni buu odhan jiray nebi maxamed isagoo nebigii ilaahay soo diray cilmiguna waa ka kala iftiimiya xaqa iyo baailka cilmigana baro xalaqaadka cilmiga aada ugu dadaal adigaa markaa fahmi doona maxaa saxa maxaase waxa weeyaan khalada marka talooyinkaa dhowrkaa baan ku siin lahaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq وصلى الله على نبينا محمد نعم ها ها هي هي waay ta doorashada inaga diin doontaa insha allah ayib qofka aan salaada aan tukanahayn shahaadanaya islaamka u nisbe sheeganaya xaalad halisa ayuu ku jiraa dee waxaaba la ysku haystaa ma ma muslim ba mise uu gaaloobo diintuu ka baxay marka waa in aada loogu nasteexeeyo ilaahayna loo baryo subxaana wa tacaala inuu hanuuniyo qadiyadda ku saabsan markaa guri ma lala joogi karaa haddii qofku isagu uu yahay qofka su-aashale qofka guriga le ee maamula haddii dee guriga qofka uu ka saarana uu qofkaa isbedel uu ku imanayo xaqi uu usoo noqonayo haddii arrintaa uu ku ciqaabo yaana waa waa fiican tahay arrintaasi bal waajib baabay noqon kartaaba haddiise laga yaabo inuu xumaan un sii kororhsado xaqiina uu kasii fogaado in nasteexada lagu wadayo wax u sheega ayaa fiican wallahu aclam